أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة النiساء waxaa noo soo dembeysay aayaة الxuquuq xuquuqdii markuu alla cadeeyey aayadda waxaa ugu dembeeyey in allaha laa yuxibu man kana mkhtaala fakuuraa alle ma jecla axad kibir badan oo faan badan aladiina kuwii ma jecla alle yabkhaluuna bakhaylayaan waya'muruuna farayaan annaasa dadkana bilbukli bukhliga farayaan wayaktumuuna qarinayaan maa wixii aataahum llahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa xaggiisa xaal ou ka ahaaday wa actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaaladii cadaaban baan u diyaarinay cadaab cadaabka oo muhiinan ihaanaysto oo daraabo ayaanu u diyaarinay aayadda aladiinada waxaa laga bedelayaa in allaha laa yuxibu man kaana alla ma jecla man ma jecla kaana ahaaday mukhtaalan fakuuran aladiina ma jecla alla kuwii taasay marka isula socdaan aladiina kuwa alla ma jecla yabkhaluuna bukliga falayaan oo baqaylta oo yacnii xaqii lagu lahaa ka baqaylayo bukliga kalaamu lcarab waxaa la yidhaha mancu saa'ili min fadli maa ladayhi qofka ku weydiisto inaad u diidid waxa aada haysato oo adiga baahidaada ka badan inaad u diidid sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa mancu lwaajibi xaqa adiga waajibka kugu ah inaad diidid buqlikaas marka xaqa alle ku waajibiyey ayay diidayaan waayo kuwan marka alla uu tilmaamayo waya'muruuna farayaan annaasa dadka kuwa faraya alla ma jecla bilbukli bukliga farayo bilbuklina waa la aqriyey bilbakhalina waa la aqriyey oo laba qiraa'o oo sabciyataan ah kuwan marka aayaddu ay tilmaamaysana saciid ibnu jubayr wuxuu ku tilmaamay uu yidhi haadaa fi kitmaani اlcilmi cilmiga qarintiisa waayo aayaddan ayb ilaana wayaktumuuna maa aataahum اllahu min fadlihi baa la socoto ayb bukliga marka cilmigii alla baray ayay ku baqayleen waxaa kale aimada qaar mufasiriin ay leeyihiin ibnu cabaas iyo ibnu zayd iyo waxay kusoo degtay koox yahuudda ka mid ah rag ansaarta ka mid a u imaan jiray waa la fariisan jireen markaasay waxay ku dhihi jireen laa tunfiquu amwaalakum maalkiina ha iska bixinina fa innaa naqshaa calaykum alfaqra faqri baan idinkaga baqaynaa walaa tadruuna maa yakuun waxa dhici doonana ma ogidiin oo arrintan arrin cusub waayo meelay ku dambeyn doonto ma ogidiin lacagtiina marka ha iska bixinina alla marka aayadahan uu soo dejiyey marka aladiina yabkhaluuna waa kuwaas yahuudda ah waya'muruuna annaasa bilbuklina waa dadka ansaartoy bukliga farayaan laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab wax allaale waxay tilmaantaan oo kala yeesho aayaddu way iska soo gelayaan wayaktumuuna qarinayaan maa wixii aataahum llahu alla uu siiyey min fadlihi alla fadligiisa xaal ou ka ahaaday kaas waxaa la siiyeyna waa qarinayaanoo alla ku manaystay cilmigii dadkii u baahnaaye baahida u qabay ka qarinayaan wa actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaalada waxaan u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabka oo muhiinan daraabo oo iyaga markaa yacni ihaanaysto wاladiina yunfiquuna amwaalahm ri'aءa الnaasi walaa yu'minuuna biاllahi wala bاlyowmi اlآakhir waaladiina kuwiina alla ma jeclaa yunfiquuna bixinaayeen amwaalahum maalyaalkooda ri'aa'a annaasi istutus dartii u bixinaya dadka ay istustusayaan walaa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle walaa bilyowmi alaakhirina aan rumaynaynin maalinta aakhire dambe waman qofkii yakun ou ahaado ashaydaanu shaydaan qariinan ku lala xiriiriyey lahu isaga uu u ahaado fasaa-a waxaa xumaaday alqariinu qariin ayaa xumaaday qariinan min jihati qariininba uu xumaaday aayaddanna marka mar haddii lasoo sheegay dad xaqii alla ku manaystay bakhaylayo bukliga la caayey aayatiin xumadiisana alla uu ka hadlay waxaa lagu darayaa dad iyaga wax bixinaayo laakiin qasadka ay u bixinayaan markuu xumaaday iyagana kuwaa la mid ah marka qofkii waxaa la rabaa xaqii lagu leeyahay inuu bixiyo qasadka uu u bixinayana inay noqoto ilaahay dartiisa camal walbaana laba shardi buu leeyahay labada shardi haddii uu waayo aan la aqbalaynin shardiga koowaad waa ikhlaas ka labaadna waxaa weeyaan inuu nebiga uga daydo oo camalkaasi raad uu diinta ku leeyahay haddii labadaa la waayo eber oo allah subaa nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun ninkii camal sameeyo diinteenna korkeeda aan ahayn waa lagu celinayaa ee ikhlaaskiina waa kana aayaddan iyo aayadihii suuratu lbaqara iyo aan kusoo marnay ayaa isagana tilmaamayso ahmiyada uu leeyahay iyo sida uu shardi u yahay culimmadii horena waxay dhihi jireen salafka camal walbaa yuxsharu likuli camalin yowma alqiyaamati diiwaanaani camal kasto maalinta qiyaama waxaa loo keenayaa laba diiwaan lima wa kayfa diiwaan waa lima lima macnaha maxaad u samaysay waa camalkan maxaa kugu bixiyey baacidka camalkan kugu bixiyey waa maxay waa ikhlaas in looga jawaabo marka wa kayfa sideed u samaysayna waa in mutaabaca looga jawaabo asal kasta camal walba oo aada samaynayso ee alle loogu dhowaado noocuu doonayaba ha ahaado waa inuu ikhlaas helo mutaabaco nebina inuu helo labadaa markaad iska hubsato camalkaagii waxbuu kuu tarayaa faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada waaladiina kuwa yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda ri'aa'a annaasi istustus dadka ay istustusayaan dartiis marka ri'aa'a waxaa lagu nasbinayaa mafcuulu liajlihi waxaa kaloo bannaan maadaama ay masdar tahay waa la yska xaaleyn karaa muraa'iina annaasa xaal ay istustusayaan dadka kuwa istutusaya ay yihiin walaa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle walaa bilyowmi alaakhirina aan rumaynaynin maalinta aakhirana aan rumaynaynin kuwaasna marka aimada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddii horey daba socotaa yahuudda qeybna buqligaasaa lagu tilmaamay qeybna istutus ibnu jariir laakiin yahuudda waa aayaddan iyaga maahan buu yidhi waa munaafiqiinta lianna riyaaga iyo istutuska munaafiqiinta lagu yaqaanaa walaa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhirina hadde yahuuddii markaa wuxuu yidhi maalin aakhira waa rumaysan yihiin inay jirto ayb allana waa rumaysan yihiin waywaa waa rumaysan yihiin macnahaasuu ibnu jariir marka wuxuu yidhi aayaddu yahuud maahane munaafiqiin bay ka warrameen meeshaan marka ibnu catiya wuxuu yidhi ha rumaysnaadaan yahuuddu meeshan waa soo gelayaan lianna iimaankoodu iimaan munji-a maadaama uunan ahayn oo iimaan iyaga badbaadinaya maadaama uunan ahayn kalaa shay waxaan jirin oo kale weeyaan buu yidhi ibnu catiya fi lmuxarari ilwajiizka waman qofkii yakuuni shaydaanu shaydaan uu ahaado qariinan wadaayin lahu isaga uu u ahaado yacni mid lala xiriiriyey qofku shaydaan u noqdo shaydaan lala xiriiriyo fasaa-a waxaa xumaaday alqariinu waday baa xumaaday kulaysla xiriiriyaa xumaaday qariinan min jihati qariinin buu u xumaaday qariinanta dambe marka waa tamyiiz saadana faacil baa loo soo qadara saa-a alqariinu qariinan ayb nicmo iyo biisa iyo ayay la mid tahay naam ayb ayb wamaada calayhim low aamanuu biاllahi walyowmi اlaakhir wamaadaa maxay baa calayhim korkooda ahaanayo low aamanuu hadday rumeeyaan billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka dambe ay rumeeyaan maxaa dushooda ahaanayo wa anfaquu ay bixiyaan mimaa kii rasaqahum llaahu alla uu ku arsuqay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid aad u ogo ku cilmi badan bihim iyaga ku cilmi badan ayuu alla ahaaday yani wamaadaa calayhim waxay ka dhigan tahay ma ladii calayhim waayu shayin calayhim maxaa dushooda noqonayo maxaa ku dhacayo hadday alle iyo aakhiro iska rumeeyaan waxa alla ku waajib yeelana ay bixiyaan dhibka ku imaanayaa waa maxay wax ku imaanaya ma jira w culus ma aha marka qofku marka inuu diinkii alle camal walbana sidaas camal walba alla kuu diray haddaad qabato waxba kugu dhici maayaan wamaadaa maxay baa calayhim iyaga korkooda ahaanayo low aamanuu hadday rumeeyaan billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka dambe ugu dambeeyana ay rumeeyaan wa anfaquu ay bixiyaan mimaa min bacdi maa kii wax kamida ay bixiyaan rasaqahum llahu alla uu ku arsuqay hadday bixiyaan maxaa dushooda noqonaya waa waxba wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ku cilmi badan bihim iyaga yacnii arrintaa dhib iyo culays ma ahan waaye wax ku imaanaya musiibo ku habsanaysaana ma jirto bal alle thawaabta ay helaan ka dulmin maayo oo alla wuxuu yidhi in allaha alle laa yadlimu ma dulminaayo mithqaala daratin qadra mithqaali daratin dhuuricaso wax la wasan dhan qadarkiisa ma dhuminayo alle ka dulmin maayo iyaga wa in taku haddii ay tahay darada dhuuricasadu hadday tahay xasanatan wanaag wax wanaagsanna yudaacif alla waa laablaabayaa haa iyada wa yu-ti siiye alle min ladunhu agtiisa ayuu ka siinayaa ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weyn weynin badan marka dhibna ku imaan maayo xasanadii ay samaystaanna alla ka dulmin maayo allah subxaanahu watacaala cadaalad buu ku sifaysan yahay in allaha alle laa yadlimu ma dulminayo mithqaala daratin dhuuricaso wax la eg yani yaraanta waa ibnu cabaas waxaa la yidhi labadiisa gacmood ayuu ciidda geliyey labadiisii gacmood buu ciidda geliyey ama gacantiisii buu ciidda geliyey markaasuu afuufay ayb markaasuu wuxuu yidhi kullu waaxidin min hadihi اlashyaai dara waxa meeshaa ka buubay oo ka firdhismay mid kastoo kamida waa daro aada u yar waay marka bani aadamku culays annaga nalama laha laakiin shayga wanaagsan intaa hadduu leegyahay alla ma dulminayo waa keenayaa ayb darada waxaa kaloo lagu fasiray geedka khardalka la yihaha iniintiisa taana waa lagu fasiray wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi اlqiyaamah falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana midqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin ayuu alla suurat lanbiyaa ku yihi hadday intaa la eg tahayna ma dulminayna waa keenaynaa ayb aayaddaana aayaddan waa lagu fasiray ayb nadmiga marka labada aayadood wuxuu yahay maxaa dushooda ah hadday alla iyo aakhiro rumeeyaan wixii alla siiyana ou ay bixiyaan fa in allaha laa yadlimu maxaa yeeley ilaahay dulmin maaye labada aayad saas isugu xiran yihiin in allaha alle laa yadlimu ma dulminayo mithqaala daratin dhuuricasa wax la eg ma dulminayo yani ka yarow dulminayaa miyaa marka macnaheedu maya taasna ma aha macnuhu mithqaala dara waxaa loo yihi waxa ugu yaree dadka wax lagu fahamsiin karo quraanshadan gudguduudanee yar in la eg alla ma dulminayo ka yarna ma dulminayo dabcan ayb wain taku haddii hadday tahay wain taku marka aayaddan meeshaan marka laba qira'a ku jirto wain taku xasanatun waa la aqriyay wain taku xasanatanna waa la aqriyay xasanatun haddii la aqriyo kaanadu waa taama markaa uma baahna isim marfuucay ku gaabsanee waduu tamaamin maa birafcin yaktafi haddii la yiraahdo xasanatan la akriyana taku isim baa loo soo qadaraa siyaaqaana isimkaa laga fahmayaa macnuhuna wuxuu noqonayaa wain taku daradu hadday ahaato dhuuricasadu hadday ahaato xasanatan xasana hadday ahaato ta kalena waxay noqonaya wain taku haddii la helo xasanatun la helo xasano yudaacif laablaabe alleha xasanadaa laalaabe oo ilaahay waa laalaabaya wa yu-ti siiye min ladunhu isaga agtiisa ajran ajri ka siiye ajarka oo cadiiman aada u weynin badan meeshaan marka mufasiriintu de axaadiidta waxay keenaan alla sida uunan waxba u dayacaynin uunan waxna uga tegaynin dadkana uunan u dulminaynin axaadiidta tilmaamayso way fara badan yihiin midaan marka kaga gaabsanaynaa ee alimaamu atirmidi uu wariyey fii jaamicihi ayb uu kusoo saaray min xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ll ly slam rasuulka wuxuu yidhi ina allaha yastakhlisu rajula min ummatii alla wuxuu gooni usoo baxsanayaa nin ummadeyda ka mida calaa ru'uusi alkhalaa'iqi makhluuqa dhexdoodu kasoo bixinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fayanshuru calayhi tiscata wa tisciina sijilan wuxuu fidinayaa marka malaa-igta u amrayaa malaa-igtii markaa waxay fidinayaan sagaashan iyo sagaal sijil sijiliga waa waxaan marka registerka wax lagu qoro sagaashan iyo sagaal register ayuu ayaa la fidinayaa kullu sijillin sijilli kastaana mithlu maddi lbasar mid kastaa register kastaana wuxuu jeedaa inta araggaagu ku dhammaado uu gaaro meel bannaan marka lagu geeyo araggaaga meesha ugu dambaysood wax ka arkaynin ayuu joogaa mid kasto waa ilku wareertayuu joogaa uma yaquulu allahu alla wuxuu dhahayaa atunkiru min hada shay-an addoonkeygiiyo intan wax ma inkiraysaa wax kamida ma ka inkiraysaa adalamaka katabat ilxaafiduun malaa-igtayda wax qortay oo waxaan kaasoo qortay ma ku dulmiyeen fayaquulu laa yaa rabbi may buu dhahayaa rabbiyow fayaquulu afalaka cudurun ow xasanatun intan waa dembi waa la gartay xasano ma leedahay cudurdaar ma ma leedahay fabuhita arajulu ninkii waa wareeray waxaas oo kiis oo loo haysto ku wareeray qaala wuxuu yidhi laa yaa rabbi maya waxba ma haysto fayaquulu balaa allah wuxuu dhahayaa inaadan haysanin iska daayo waa haysataa ina laka cindanaa xasanatan agteenna xasanaa kuu taallo wa inahu laa dulma calayka alyowm maanta korkaaga dulmi ma ahaanayo lagu dulmin maayo fatukraju lahu biaaqatun waxaa loo soo bixinayaa biaaqo waa kaar kii hore register u ahaa waa weynaa kan waa kaar ayaa loo soo bixinayaa fiiha ay ku taallo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu wa rasuuluhu ayaa lasoo bixinayaa kan ayaa agteenna ku yaallood haysataa fayaquulu wuxuu dhahayaa markaa ninkaada adduunyada muslimnimo uga baxay fayaquulu wuxuu dhahayaa axdir wasnaka keenso miisaankaagii fayaquulu yaa rabbi maa hadihi lbiaaqa biaaqadaani maxay tahay maca hadihi sijillaat yacni kaale u imaaw miisaankaagii biaaqadanna xasanada aada haysato waaye intanaba dembigii markaasuu leeyahay biaaqadani maxay ka taraysaa rajistaradan tirada badan fayaquulu wuxuu dhahayaa alle inaka laa tudlam lagu dulmin maayo fatuudacu sijillaat sijillaadkii baa la dhigayaa marka fii kifatin kafad waalbiaaqatu bidaaqadii baa la dhigayaa fii kifatin kafadda kale fadaashat isijillaatu sijillaadkii kor bay aadeenoo waa fududaadeen wathaqulat ilbiaaqatu bidaaqadiina waa cuslaatay magac allah ku yaalaba qaala wuxuu yidhi falaa yadqulu maca smi illaahi shay-un wax cuslaanaya ma jiro magaca alle maciisa ayb xadiidkaasuu markaa yani meeshaan alimaamu lbaqawi uu ku keenay waxaana la yihaha xadiidu lbitaaqa qofka muuminkaee muwaxidkaana rajow gelina laakiin marka rajadaasi maahan qofku inuu ka dhigto amaali amaani iyo yididiilo yididiilada iyo rajadu waa kala duwan tahay waxaa la rabaa rajadu waxay tahay qofka wax rajaynaya waxaa lagu gartaa camalkii waa camal buu waa camal buu sameynaa waa dadaalayaa in laga hormaro ma rabo rajana waa qabaa damacaa ku jiro dadaalna waa ku jiraa tartanna waa ku jiraa ninkaasaa rajo rajadiisu sax tahay ninka laakiin iska seexdo ee yidhaah waxaasaan helayaa wixiisu rajo maaha waa amaani iyo yididiilo marka xadiidkani waxaa la rabaa adoo dadaalaya qalbiga inuu kugu jiro ood mar walbo tawxiidkii ku dadaashaba niyadaada inaad markaa meel wanaagsan inaad u socoto inaad rajayso allana ka malayso leanna allah wuxuu yidhi ana cinda danni cabdii b anigu addoonkaygu waxuu iga malaysta agtiisaan ahay ayb waxaana laga qaadanaya xadiidka laa ilaaha illa allahu qiimaha ay leedahay wax yar ma aha wax aad u qiimo badan waaye maadaama uu qofkii ku badbaaday markii la weydiiyey xudayfatu bnulyamaan aakhiri zamanka nebigu wuxuu ka sheekeeyey dad inay imaanayaan xudayfa xadiidka isaga ka sheekeeyey ee aan aqoonin salaad soon waxba aan ka aan garanaynin waa marka adduunku isbedelo jahligu bato laa yudraa maa salaatun walaa siyaamun islaamku waa baaba-ayaa sida marada u baaliyowdo oo kale ilaa dad aan salaad iyo soonba aqoonin la arko markaasaa ninkii markaa zufar ayaa wuxuu yidhi maxay u taraysaa laa ilaaha illa allahuda keliya ay haystaan mar haddaynan salaad iyo soon aqoonin markaasuu wuxuu yidhi tunjiihim min annaar waa u taraysaa laa ilaha illa allahudo naartay ka korinaysaa nacam marka laa ilaha illa allahu waxa ma taraysa ma la dhihi kara nacam waana kelmad adag waayo laa ilaha illa allahu waxay taraysa male in la yidhaha ama qofku waxba u anfici maysa in la yidhaha aaday khatar u tahay nacam ayib dadka nebigana sala allahu alayh waali wasalam dadka waxaa quluubtooda ku jira rabbigoodaa yaqaano hadday iyagu marka laa ilaha illa allahudii la imaadeen wax laa ilaaha ila allahu sax ah oo ka buriyona aynan la imaanin laa ilaha illa allahu waxba kuu tari maysada marka waxay noqonaysaa jur-a iyo dhiiranaan ayay noqonaysaa lagu dhiiranayo arrin halis ah ayb xadiidkan marka aayaddan munaasab buu u yahayo wain taku xasanatan yudaacifhaa wayu'ti min ladunhu ajran cadiimaa ilaahay agtiisana wuxuu ka siinayaa ajaraad weynin badan fakayfa ida ji'naa min kuli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaai shahiida fakayfa xaalku sidee buu ahaanayaa idaa haddii ji'naa aan la imaano min kulli ummatin ummad kastaa yacni ummad dhammaanteed xaggeeda xaal ou ka ahaaday bishahiidin aan la imaano mid ku marqaati furo mid marqaati kaco waji'naa aan kula nimaano bika adiga aan kula imaano shahiidan xaalaad tahay markhaati calaa haa-ulaa'i kuwan korkooda aada ku tahay arrintaas say noqone maalinkaas nacam xaalku waa sidee ayb fa kayfa sidee buu xaalku ahaanayaa idaa haddii ji'naa aan la imaano min kulli ummatin ummad kasta dha ummad dhammaanteed xaggeeda bishahiidin aan la imaano mid ku markhaati furo midkaa ku marag furayana wuxuu noqonayaa nebigeeda ummad kastaa nebigeeda ku markhaati furaya nebiga si gaara haddana loo sheegay waji'naa bika adiga aan kula imaano shahiidan xaal aad tahay mid markhaati furayo calaa haa-ulaa'i kuwan korkooda oo ummaddan aad ku markhaati furaysid xaalku sideebuu ahaanayaa de xaalku waa xaal daran waayo markaas nacam oo bani aadamkii rabbi buu hortaagan yahay rabbi in la hor istaagaa wax weyn ahba nacam qiyaamaha alla marka maalin weyn inay tahay uu sheegayo wuxuu yidhi liyawmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa maalin weyn waa maalin dadku ay rabbigii abuurtay hortegayaan ayb sidaynan u weyneyn marka rabbina waa la hortaagan yahay rasuulkiina markhaati buu furayaa markhaatida nebigana shaki male inay markhaati saxa ay tahay ayb xaalku marku sidee ahaanayaa ayb alimaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen min xadiid ibni mascuud wuxuu yihi qaala qaala rasuulu llahi sala ll ly slam nabigaa wuxuu yihi iqra' calaya ibnu mascuudow qur-aanka igu aqri qultu yaa rasuula allah aaqra'u alayka a aqra'u calayka wacalayka unzil qur-aanka miyaan kugu aqriyaa adiga korkaaga maan ku aqriyaa adaaba lagugu soo iyadoo adiga lagugu soo dejiyey qaala nacam buu yihi haa bacdi riwaayat waxay leeyihiin aqri inii asmacu inii uxibu an asmaca min gayri heyrkay inaan ka maqlaan jecelahay waxaa laga qaadanayaa marka qofku qur-aanka inuu isaga aqriyana waa fiican tahay inuu dhegaystana muhiim muhiimad bay leedahay mararka qaar markaad dhegaysanayso ayaa laga yaabaa inuu aada u taahur badan yahay qofka inuu ku saamoobo qur-aankii ayb a markaa wuxuu yihi ibnu mascuud fadligiisana waa tusa leanna nebiga adiga igu aqriy buu yihi qaala nacam haa buu yihi marka faqara'tu suurata الnisaa baan ku aqriyey xataa idaa ataytu hadihi اlaaya ilaa aan aayaddan kaga imid fakayfa idaa ji'naa min kuli ummati bishahiid qaala xasbuka alآan kugu filan hadda jooji intan kugu filan faاltafadtu ilayhi waan milicsaday faidaa caynaahu tadrifaan nabiga labadiisa indhood waaba da-ayaan waa shubmayaan ad buu mowqifka marka ugu ugu ta'asuray culimadana waxay yidhaahdaan haddii nebiga oo markhaati furaayo uu sidan ugu ta'asuray meeshaan ka lagu markhaati furaayo ka waran marka shanigiisa isaga naca nebiga isaga waa markhaati dhib ma haysto isaga markaas ninka marka lagu markhaati furaya maxaa u malaynaysaa marka isagaa inuu inuu cabsado ay tahay ayb aada weliba u cabsado ayb fa kayfa sidee buu xaalku ahaanayaa idaa ji'naa haddaan la imaano min kulli ummatin ummad kasta ummad dhammaanteed xaggeeda xaalow ka ahaaday bishahiidin markhaati aan kala imaano waji'naa bika adigana aan kula imaano aan ku keenno shahiidan xaal aa tahadoo markhaati furayo calaa haa-ulaa'i kuwan korkooda ku markhaati furayo yowma-idin yawaddu ladiina kafaruu yowma-idin maalinkaa yawaddu ladiina kuwii waxay jeclaysanayaan kafaruu kufriyey wa casow caasiyey alrasuula rasuulka caasiyey low tusawaa haddii la simi lahaa al-ardu dhulkii la simi lahaa bihim iyaga lagu simi lahaa korkooda sidaasay jeclaysan lahaayeen oo in dhulka lagu malaaso walaa yaktumuuna allaha alla ka qarin maayaan xadiidan war ka qarin maayaan alla maalintaas tilmaamo marka maalintaa ayuu alla tilmaamo wuxuu yidhi yowma-idin maalinkaa yawaddu ladiina kuwii waxau jeclayswaxay jeclaysanayaan kafaruu kufriyey wacasow caasiyey alrasuula rasuulka marka wacasawu rasuula la yidhi asalka wacasow alrasuula marka waxaa loo goday waawdaani liltiqaa'i saakinayn labada reeb in laga takhalluso midkood leanna laba reeb iskuma xigsan karaan wacasow waa reeban tahay alrasuulana marka laamkaas waa reeban yahay hamzada waa cinda alidraaj waa dhace hamzatulwasli waa hadday marka dhacdo laamkiioo reeban iyo waawganoo reebana isku imaanayo laguma dhawaaqi karo marka waawdii baa xarako la siiyey si loo gaaro looga takhalluso litakhalusi min iltiqaa'i saakinayn marka wacasow arasuula yowma-idin maalinkaa yawaddu ladiina kuwii waxay jeclaysanayaan kafaruu kufriyey oo wacasow caasiyey alrasuula rasuulka caasiyey low tusawaa haddii la simi lahaa alardu dhulka la simi lahaa la malaasi lahaa bihim iyaga lagu malaasi lahay ayb low tasawaana waa la akriyay bimacnaa low tatasawaa day dhulku alardu dhulka ay la sin ay la malaasmi lahayd bihim iyaga ayb meeshaas marka maxay u tamaninayaan in dhulka lagu malaaso leanna awal waxay ogaayeen waa dhinteen dhulkaa lagu duugay dhulka ayaa ku malaasnayd dhulka kork hoostiisay ku malaasnaayeen marka hadda lasoo bixiyo howlka iyo dhibaatada qiyaamaha ay arkaan dhulkoodii inay ku jiraanay jeclaa lahaayeen sababtaasay markasaan u tamaninayaan mufasiriintu sidaasay dheheen ayb waa kuwa dhahaya qaaluu yaa weylanaa man bacahanaa min marqadina hada maa wacda araxmaan wasadaqa almursaluun yaa jiifkeeni naga soo kiciyey wareerka iyo dhibka markay arkaan iyagana de qabriga miyay ku jiifeen awel qabriga waa lagu cadaabayey waa lagu cadaabayey marka ay ka dhiman tahay qiyaamaha wax yar ayaa laga nasinaa waa seexanayaan isla markii baa lasoo kicinaa buunkii baa soo kicinaya shiddo iyo dhib waayo marka nacam ilaahan ka magan galna cadaabu lqabri iyo cadaabu nnaar waxaa kaloo mufasiriintu ay yidhaahdeen xayawaankii bay arkayaan waidal wuxuushu xushirat xayawaankii markii banaanka la keeno qiyaamo banka qiyaamo layskaga kala aargudo kunuu turaaban baa laleeyahy ciid noqda waa layska baabi-inaya meeshaas bay marka iyaguna inay ciidda ku darmaan ay tamaninayaan oy jeclaysanayaan laakiin qof alle mas-uuliyad saaray see looga yeelayaa ciid in lagu laga mid dhigo walaa yaktumuuna allaha alla ka qarin maayaan xadiidan war ka qarin maayaan ayb meeshan markaa ninbaa ibnu cabaas u yimid markaasu wuxuu yidhi inii ajidu fi lqur'aani ashyaaa takhtalifu calaya ibnu cabaas nin aad caalim u aho qur-aanka aad u yaqaan buu ahaa ayb nin baa u yimid markaasu wuxuu ku yidhi aayado qur-aanka ku jiraan waxaan arkay inay iskhilkhilaafsan yihiin oo aniga yacni aayadaha waa iga ishkaal galeen marka aayadahaas waa fahmi waayey waxaadna moodaa inay iskhilaafayaan dee ilaahay agtiisa wax ka yimid miyaa iskhilaafaya maya ayb afalaa yatadabbaruuna alqur'an walow kana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kahiira markaasuu ibnu cabaas yihi haati keen makhtalafa calayka waxaa adiga korkaaga saad u aragto iskhilaafsan keen qaala wuxuu yihi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun alla wuxuu yihi maalintaas qiyaamaha ansaab iyo nasab dhexdooda ma ahaanayo mana isa su-aalayaan meel kale alla wuxuu yihi wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun isma su-aalayaan waa isa su-aalayaan wa qaala alla wuxuu yihi walaa yaktumuuna allaha xadiidan ilaahay waxba kama qariyaan wa qaala meel kalena wuxuu yihi wallaahi rabbinaa maa kunaa mushrikiin waa dhaaranayaan waxay leeyiin ilaahan ku dhaaranee mushrikiin ma ahayn annaga marka inay wax qarinayaana meeshaas ka muuqato soo maha ayb labadan aayad faqad katamuu aayaddan waa qariyeen yihi waxbay qariyeen kufrigoodii bay qariyeen wa qaala alla wuxuu yihi am isamaau banaaha ilaa qowlihi laga gaaro waalarda bacda dalika daxaaha ayb fadakara khalqa samaa'i buu sheegay samada in la abuuray qabla alardi dhulka ka hor waalarda bacda dalika daxaaha ayb marka waxaa ka muuqato samadii iyo dhulka in samada la hor abuuray oo dhulka markaa kadib la abuuray ayb aayad kalena alla wuxuu yidhi uma qaala inakum latakfuruuna bاladii khalaqa alarda fi yowmeyni ilaa qowlihi laga gaaro daa'iciin aayadahaasna marka waxaa ka muuqanayo inay samada horeysay inakum latakfuruuna bاladii khalaqa alarda fi yowmeyni watajcaluuna lahu andaada dalika rab اlcaalamiin wajacala fiiha rawaasiya min fowqiha wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha fi arbacati ayaam sawaءa lisaa'iliin uma اstawaa ilى الsmaa wahiya duqaanu faqaala laha walilardi ityaa tawcan uma istawaa ila samaa-ida waxaa ka muuqda inay samada dambeysa marka ayb waxaasu marka isku soo ururiyey ninkan fadakara fi hadihi laayati khalqa alardi qabla samaa wa qaala alla wuxuu yihi wakaana allahu gafuura raxiima wakaana allahu casiiza xakiima fakaanahu kana uma madaa yani wakaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday awel inuu ahaayo hadda uunan ahayn yaa laga fahmaaya de hadda inuu yahayna waa la ogyahay ilaahay waxaan marka aayadahan sidaana ka waran uu leeyahay qofka marka ishkaal markuu ku dhaco ama uu wax ku wareero shay diini ah waxaa fiican inuu dadka ahlu cilmiga la aado weliba aada cilmiga u yaqaano oo axaadi yacni qur-aanka si fiican u yaqaano sunnada nebiga garanayaan fiqhiga yaqaanaan wax akriyo dadka ay shanigoodu sidaas tahay hadduu la aado xal bay siinayaan haddii uunan la aadinoo laakiin isaga isku qufulo shukuug iyo shubhay ku noqonee marka dambena diintuu ka shakinaa ayb waxaa adiga marka haddaad cilmigaagu meel weyn uunan gaarin waxba ha isku aaburin haddaad qalbigaaga wax ku daboosho ood tiraahdid waxaani wax yaqaanaba ma leh aad iska dhaadhiciso ama dadkaad weydiin lahaydba aad leedahay hebel saas waaye iyo hebel saan waaye iyo kan sidan waaye iyo kan sidan waaye aada uga baxday adigii marka yaa wax kuu sheegayo shubhadaasaa marka kula tegayso ayb qofka marka inuuna waxba iska kibrinin iska weynaysiinin wixii uu yaqaano waa yaqaanaa wuxuunan aqooninna inuu dadka yaqaano ka barto ibnu cabaas marka faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yidhi falaa ansaaba baynahumta fi nafkhati اluulaa way buunka marka la yeeriye hore dadku isma yaqaanaan waxna isa su-aali maayaan fi nafkati lula qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wanufika fi الsuuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ila man shaء allah falaa ansaaba cinda dalika walaa yatasaa'aluun war ma jira markaas nin walbaa geestiisa u orda huma fi nafkhati alaakhirati midda dambe midda dambe marka la afuufo wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun waay markaas midaanna waa mar midaanna waa mar marka wa amaa qowluhu uu yihi maa kunaa mushrikiin iyo walaa yaktumuuna allaha xadiidan wuxuu yihi faina allaha yakfiru liahli likhlaasi dunuubahum alle dadka muuminiinta dunuubtooda ahlu tawxiidka waa ka dhaafayaa dunuubta markay arkaan in muuminiintii dunuubtoodii la dhaafayo fayaquulu lmushrikuuna waxay dhahayaan tacaalow kaalaya naqul aan dhahnee lam nakun mushrikiin annaguna mushrikiin ma ahayn fayuktamu calaa afwaahihim afkoodaa la daboolayaa markaas wa tandiqu aydiihim gacmahoodaa warramayaan fa cinda dalika meeshaasaa curifa waxaa la aqoonsanayaa ana allaha laa yuktamu xadiidan alla inaan waxba laga qarin karin marka wallaahi maa kunaa mushrikiin sidaa aan dhahno ayay isku soo raacayaan taas waa xaaladaas markay goo alla hor yimaadaanna afkii waa la daboolayaa alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim waay wacindahu meesha agteedana yawadu aladiina kafaruu wacasawu rasuula low tusawaa bihim lardu midda kale wakhalaqa alarda fii yowmayni iyo uma khalaqa asamaaa uma istawaa ila samaa'i iyana fasawaahuna fii yowmayni aaakharayni alla samadou abuuray waa ekeeyey laba maalin ayb oo kale uma daxa alarda dabadeed dhulkiibuu fidiyey wadaxyuhaa an akhraja minha almaa-a dhulka fidintiisu waa maxay biyihii buu kasoo saaray walmarcaa daaqi buu kasoo saaray wakhalaqa aljibaala waalaakaam buurihii iyo taagagii buu abuuray iyo wamaa beynahumaa inta udhaxaysa fii yowmeyni aakharayni laba maalin oo kale lix waay marka fa qaala marka wuxuu yihi khalaqa alarda fii yowmeyn dhulka laba maalinuu ku abuuray fa jucilat alardu iyo wamaa fiihaa dhulka iyo waxa ku dhex jirana oo min shay-in ah fii arbacati ayaamina isku noqonaya dhulka labuu ku abuuray waxa ku dhex jiro iyo howlaheedaas kalena laba kale afar maalin wa wa khuliqat samaawaatuna fii yowmeyni laba maalina la abuuray macnuhu waxay tahay yacni waxaa kala duwan abuurista dhulka iyo daxyiga iyo fidinta dhulka markii hore alla waa abuuray samaduu abuuray haddana dhulkiibaa haddana biyihii webiyadii iyo buurihii iyo laga qotomiyey marka waalarda bacda dalika daxaahaa dhulkaa la abuuray lama dhihine waa fidiyeyaa la yihi fidintu marka wax kala way abuurista dhulka asalkiisa la abuurayna wax kala way labada laba xaalad oo kala duwan waay ayb wa kaana allahu gafuuran raxiiman iyana macnaha lam yazal kadalika laga wada ee maahan marka waa ahaa hadda ma aha maahane lam yazal kadalika ilaahay inuu sidaa yahay kama zuulin waayo macnaheedu nacam sidaasuu ku yidhi markaasuu yihi falaa yakhtalif calayka alqur'aan oradoo tagniyaho qur-aanku yousan iska kaakhil khilaafine faina kulan min cindi illaahi qur-aanka o dhan alla agtiisuu ka yimide nacam ayb waxbuu marka u saxay u sheegay marka bal fiiri sida ay ugu sahlan tahay alla ugu fududeeyey ibnu cabaas ninkanna say ugu adag tahay nin walbaa ilaahay qeyb buu ka siiyo wacallamaka maa lam takun taclam wakana fadlu llahi calayka cadiima nacam dadka ahlu cilmigana isku mid maaha nina ilaahay waa ufu yacnii cilmi badanuu siiyey mid dhexdhexaadaa laga dhigay mid waa ku yaryahay nin kastaa marka intii ilaahay siiyey alxamdu lilah inuu yihaahdo nacam ayb xasanulbasri isaga wuxuu yihi inahaa mawaatin waa mawaatin kala duwan fa fii mawdinin meel laa yatakalamuuna ma hadlaayaan walaa tasmacu ilaa hamsan wa fii mawdinin yatakalamuuna meelna waa hadlayaan wayukadibuuna waxbay beeninayaan wayaquuluuna maa kunaa mushrikiin ayay dhahayaan wamaa kunaa nacmalu min suu ayay dhahayaan wa fii mawdicina yactarifuuna waa qiranayaan wafactarafuu bidunuubihim wa waxa dhan marka hal mar ma aha waa mawaadin kala duwan walaa yaktumuuna allaha alla ka qarin maayaan xadiidan sheeko ka qarin maayaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaata waantum sukaaraa xataa taclamuu ma taquuluun walaa junuban ilaa caabirii sabiil alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaaninina walxaal antum idinku sukaaraa aad tihiin kuwa sakhraansan xataa intii taclamuu aad ka ogaanaysaan maa waxa taquuluuna aad dhahaysaan walaa junuban idinkoo janaabo qabana xaal aad janaabo qabtaanna salaaddii ha u dhowaaninina ilaa caabirii sabiilin jid inaad gooynaysaan ood musaafiriin tihiin ma ahane biyana aydnan haysanin oo markaa tayamumsada xataa intii takhtasiluu aad ka qubaysataan walaa junuban idinkoo junub ana ha u dhowaaninina salaada xataa takhtasiluu ilaa aad ka qubaysataan ilaa caabirii sabiilin inaad musaafir tihiin ma ahane marka haddaad musaafir tihiin qubays laydinkama rabo leanna musaafirku sida badan biyo biyo la-aanaa ku dhici karto marka markaa iska tayamumsada ayb aayaddan marka laa taqrabu salaata asalaatadaas laba tafsiira ku jirto labada tafsiirna waxay yihiin in la yidhaha salaada in salaadaba laga wado oo salaad hagelinina idinka oo sakhraansan iyo idinka oo janaabo qabo macnuhu inuu sidaa yahay abuu xaniifana macnahaas yacni isaga ku tegay macno kalena imaamu shaafici aimo kalea qabaano waxay leeyihiin laa taqrabu salaata macnuhu wuxuu yahay laa taqrabuu mawaadica asalaati meelaha lagu tukado ee masaajidda ha u dhowaaninina wa antum sukaaraa idinkoo sakhraansan walaa junuuban idinkoo janaabo qabana masaajidda ha gelinina ilaa caabirii sabiilin inaad waddo ka dhiganaysaan ood xagga kale u gudbaysaan maahani idinkoo ku jiro oo jiifo inay janaabadii idinku dhacday dabadeed inta aad ka baxaysaan waa la idiin ogolyahay waa laba tafsiir oo salafka ka yimid salaada marka in mawaadicu salaad in salaad lagu idlaaqi karo suurat lxaj iyay ku jirtaayo waa ka alla yidhi waa ka alla subxaanahu watacaala uu yidhi lahuddimat sawaamicu walowlaa dafcu llahi اnnaasa bacdahum bibacdi lahuddimat sawaamicu wabiyacun wa salawaatun waxaa la dumin lahaa buu yidhi sawaamic kaniisado meelaha yahuuddu wax ku caabudaan iyo wa salawaatun aa la yidhi salaad lama dudumiyey waxaa la duminayo waa meeshii lagu tukanayay waa masaajiddaana loo jeedaa marka wa salawaatun in la dhihi karo masaajid aayadaasaaba daliil u ancan ha u malaynin marka taawiil fog iyaynan kula noqonin labadaa tafsiir baa marka aayadda ku jirta laa taqrabuu ha u dhowaaninina asalaata salaada ama asalaata meelaha lagu tukado waa masaajidii wa antum walxaal antum idinka oo sukaaraa sakhraansan ha u dhowaaninina sawa nusuulka waxaa la yidhi cabdiraxmaan bin cawf ayaa asxaabta iyagoo badan gurigiisa ay wax ka cuneen khamray cabeen waa intaynan intaan la xarimin mid iyaga ka mid ah salaaddii u istaagay salaaddii buu ka bixiyey wuxuu dhammaabuu isku qalday qul yaa ayuha alkaafiruun buu akhriyey markaasuu yihi qul yaa ayuha alkaafiruun acbudu maa tacbuduun u akhriyey nacam wixii dhammaabuu marka isku qasay markaasaa waxaa timid idinkoo sakhraansan salaad ha tukanina ayb marka salaaduhu markay soo dhow yihiin oo kale ma aynan cabi jirin waana marxalad lasoo maray ilaa markii dambena hadda khamriga sidiisaba suurat lmaa-ida aayadda ku jirtaa taxriimkeeda lagu caddeeyey wa antum sukaaraa marka laba tafsiir baa ku jirta mid waa kaas idinkoo sakhraansan waana akharu ahli akharu lmufasiriin kay u badan yihiin addaxaaku bnu musaaxim isaga wuxuu ku fasiray aayadda wa antum idinka oo sukaaraa hurdaayo oo wuxuu yidhi marka waa sukru nowm hurdada qofka miirka waa ka maqan yahay markuu hurdayo idinkoo hurdaysaan salaad ha u dhowaaninina laakiin macno xoog badan maaha macnahaas kan hore ee loo badan yahay xoog badan xataa intii taclamuu aad ka garanaysaan maa waxa taquuluuna aada dhahaysaan walaa junuban waa waxay ku cadfan tahay wa antum sukaaraada mowdiceeday ku cadfan tahay wa antum sukaaraana marka maxalkeeda icraabeed waa maxay waa fii maxalli nasbin xaal walaa junubanna marka waa lagu cadfo waa la nasbiye marka walaa junuban junub idinkoo yacni idinkoo junub ahna salaaddii ha u dhowaaninina ama meelaha salaada ilaa caabirii sabiilin wadda idinkoo inaad goynay kuwa goynaya inaad tihiin maahani yacnii waddo kuwa gudbaya inaad tihiin maahani ayb tafsiirka hore marka haddaan qabanno asalaatada salaada aan ku wadno ilaa caabiri sabiilin waxay noqonaysaa idinka oo musaafiriin ah ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo cali ibnu abi aalibna sidaasay ku macneeyeen ilaa caabiri sabiilinta marka waa idinka oo musaafiriin ah maahan idinkoo janaabo qaba salaada ha u dhawaaninina ilaa inaad musaafiriin tihiin maahane salaaddii ha u dhawaaninina xataa taghtasiluu ilaa ad ka qubaysanaysaan yacnii idinkoo janaabo qaba salaad ha u dhawaaninina oo qubaysta waa ilaa markaad safar ku jirtaan maahane markaas qubayska waa idinku dhib oo inaad biyola-aan inay idinku dhacdaa halis u tihiin markaasi qubays daaya oo tayamumsada waa nacam aayadda marka salawaa salaada haddaan macnahaas hore ku wadno saas waa macnaha kale shaafici haddaan ku wadno uu tilmaamay yaa-imo ka horreysayba walaa junuuban idinkoo janaabo qabana ha u dhawaaninina meelaha lagu tukanayo ilaa caabirii sabiilin jid kuwa gudbayo oo goynaya inaad tihiin maahane waa haddii qofku masaajidkii ou jiifay janaabo ay ku dhacday inuu jid ka dhigta waa loo ogolyahay u ka baxo masaajidka xataa intii takhtasiluu aada ka qubaysanaysaan ayib meeshaas marka de qofka janaabada qabo waxaa ka muuqanaya masjidka inuu ku nagaado in laga reebay calaa qowli akthari ahlilcilmina sidaas waayo ayib axaadiidta kusoo aroortay dacfi baa ku jiro nebigu uu yihi fa inii laa uxilu lmasjida lixaa'idin walaa junub aimada badankoodna marka iyagu sidaasay ku tageen xadiidka waa daciif imaam axmedna waa ku nagaan karaa buu yidhi waana u bannaan tahay xadiidkanna waa daciif buu yihi lianna raawigiisa waa majhuul musani oo saaxibu shaaficina sidaas ayuu isaguna ku tegay oo inuu junubku xaaraan aynan ka ahayn masaajidka inuu ku nagaado ayb laakiin waa laga fiican yahay masaajidku waa meel cibaado waa junubna cibaado waa ka fogyahay marka inuu inta baxo soo qubaysto masaajidku isagoo kaamila xaalad fiican ku jira yimaadaa fiican junubka waxaan u banaanayn dawaaf inuu dawaafo uma banaano lianna dawaafa bilbeyti salaatun xadiidaasaa ahaa haweenta xaayadkaana nebiga waa kii ka celiyey qiraa'atu lqur'aankana cinda akthari ahlilcilmi uma banaana junubka ayb oo xadiid baa marka uu keenay wakana laa yaxjubuhu ow laa yaxjuzuhu can qiraa'ati اlqur'aani shayun ila aljanaaba nebiga wax ka celin jiray qur-aan inuu akriyo ma jirin janaaba maahane isaga ficilkiisii waa saas laakiin ma laga qaadanayaa inaynan banaanayn iyadana waa mowdic culamadu isku khilaafeen salafka ibnu cabaas oo kale wardigiisa qur-aan wuxuu akhrisan jiray mararka qaar isaga oo junub ah bukhaari laftiisana wuxuu ku tegay inaynan xaaraan ahayn ayb akharu ahlilcilmi laakiin waxay ku tageen inuunan akrinin musxafka inuu taabtana waa ka xaaraan isaga leanna nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi laa yamasu lqur'aana ilaa daahir qur-aanka ma taabanayo qof daahira maaha marka junub iyo mid weysadu ka jabantaha midna kitaabka ilaahay ma taaba musxafka ma taabanayo xadiidkana marka waa tusaya u daliil saxaabaduna sacd bnu abi waqaas iyo ibnu cumar iyo ayaa laga wariyey inay ka reebi jireen qofka weysada aan qabin inuu kitaab taabto waa ka reebi jireen ibnu rajab wuxuu yidhi walaa yuclamu lahumaa mukhaalifun cid saxaabada ka mida oo ku khilaaftayna ma jirto mar haddii saxaabada cid ka mid oo ku khilaaftay aanay jirin waa weyn tahay masaladaas marka xadiidna waa yimid saxaabadiina sidaasay ma aynan isku khilaafin laa yamasuhu ila almutaharuunna waa lagu fasiray tafaasiirteeda mid kamida wau yahay meeshaa marka inaan qof junuba kitaabka ma qabanayo ilaa da meel uu ku ihaanaysan yahay markau arko janaabana ama uunan weyse qabin inuu soo qaado lidaruura markaas waa banaanaanayna ou meel fiican dhigo laakiin si kale maya ayb dadka marka dugsiyada iyo dhigo macalimiinta iyo haweenka weliba waxbaro wax u dhigo waa inay arrintaa ku baraarugsanaadaan qaar badanoo waxaa jira dhib male waa qaban kartaa intay iska yiraahdaan haweentii waxayd qabto u dhiibaya kitaabkii marka xataa hadday ruqso qaadanayso qur-aan a iga dhumaayo iyo ama aynan midda qiraa'ada kor laga akriyaa khilaafkaas ku jiro haddaynan u arkin xaaraan akrinta laakiin kitaabka waa inaynan taabanin masalada marka waa in aada loogu dhug lahaado weliba dadka dadka qur-aanka baro ayb iyagana arrimahaas hadday de cilmi uleeyihiinna d inay cilmigii cilmi bayba uleeyihiin haddaynan cilmi ulahaynna inaynan ka hadlin inta ay yaqaanaan ay ku gaabsadaan oo ay dadka qur-aanka alfaadiisa ay baraan wixii axkaam xalaali xaaraanna aynan u gudbin ayb ninkii intuu yaqaanana dadka baro inta kalena ka gaabsado aad buu u fiican yahay ninka wuxuusan aqoonin dhex muquurtana de wa waxuunan jeclayn bau la kulmaa ayb waxyaabahaas marka junubku markaa janaabada maxaa keeno halkan waa uga hadlaan mufasiriintu dee janaabada waxaa keeno mani qofka inay ka timaado si kastay uga timaado oo manida imaatinkeeda qubays baa ka waajibo ninkii haweentiisu inay isu tagaan isu tagga keliya qubaysaa ka waajibo walow yaanu keenin mani oo xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa ida jalasa bayna shucabiha alarbaci uma jahadaha faqad wajaba alguslu wa fii riwaayati limuslimin waxay ku daraya wain lam yunzil waxba yaynan ka imaaninba mar haddii labada gudniin istaabtaan khalaas qubays baa waajibay waxaa kaloo qubayskii ku waajibaa dabcan qofku hadduu dhintana qubaysa u waajibayo xaydkana qubays baa ka waajibo isagana oo min muujibaati algusli waxaa ka mid a xaydka iyo nifaaska labadaa marka haweentay laakiin haweenkay gaar u yihiin ayb gaalka isaga hadduu soo islaamo ma qubaysanaa cinda akthari ahlilcilmi waajib maaha qubayskaas imaam axmed baa waajibinaya un ayb wain kuntum mardaa wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa jiran jiradaana marka waxay tahay jiro qofka uunan jirkiisa biyo la taabsiin karin waay ee jiro jiro ma tahay maahan keliya wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa buka oo jiran ow amase calaa safarin safar korkiisa aad tihiin ow amase jaa-a uu yimaado axadun qof axadkoo minkum idinka idinka mid ah min alghaa'idi meesha hoose ee godka ah uu ka yimaado ow amase laamastum aada taabataan annisaaa haween falam tajiduu aydnan helin intaasoo dhan maa-an biyana aydnan helin fatayamamuu uqasda saciidan ciid ciidda oo dayiban daahir ah famsaxuu masaxa ciiddaa biwujuuhikum wajiyaalkiina ku masaxa wa aydiikum gacmihiinana ku masaxa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan hafuuran dhaafid badan halkanna markaa aayadda tayamumkay ka warrameen haddii biyo la waayo laba shay baa marka loo tayamumsadaa aayaddu waxay leedahay wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa buko jiradu marka waxay keeni kartaa tayamum haddaad jiran tihiin tayamumsaday ka dhigan tahay jiradaa marka loo tayamumsanayana waa inay tahay jiro qofka uunan biyihii la isticmaali karin maxaa jiro noqonaya marka dhowr waxyaabood meeshii waaba dhaawaca ku yaalla oo biyihii ma gaari karaano waa xiran tahay ama meeshii haddaad biyihii isticmaasho nabarku inuu raysan waayaa ka baqaysaa oo raysigii inuu daaho but-ul bur-i ayaa la yidhaahdaa raysigii inuu daaho marna jiradu waxay noqon kartaa haddaad biyaha isticmaasho inaad dhimataaba ka baqaysaa intaasoo dhan waa marad marad baa laga xisaabaa haddaad raysigii uu kaa daahaayo biyihii haddaad isticmaasho haddii aada ku halaagsamayso xanuun hadday biyaha kuu keenayaan dhammaan macnahaasaa ku jira bal waxaa ku jira xataa xataa haddaad is leedahay jirkaagii waa caafimaad qabaa haddaad biyahan ku qubaysato wadnahaaba ku istaagaya haddaad is leedahay waa tayamumsani camar binu caas baana sidaas sameeyey fii ghaswati daati salaasil markuu baxay habeen buu isku junuubay qabow badan baa jiray waa tayamumsaday salaaddii buu ka bixiyey dadkii markaasay la yaabeen nebiga markii loo sheegay waa su-aalay markaasuu yidhi cumar binu caas allaan maqlay oo dhahayo walaa taqtuluu anfusakum waxaanan ka cabsaday haddaan biyahan isticmaalo inaan ku dhintaba nebigu waxba ma dhihin salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh hadii xataa yacni jiradii laga baqaaya xataa waa soo gelaya meeshaas ayb jiradu marka macaanidaas baa laga wadaa qofka marka jiran marna biyaha maba isticmaali kara isagoo dhanba markaas uunan biyaha isticmaali karin taymun bisaa ku filan marna biyaha waa isticmaali karaa jirkiisa qeyb ka mida qeyb bounan ka isticmaali karin gacantaana u duuban waa jaban tahay kab ayaa ku xiran inta kale laakiin waa caafimaad qabtaa markaas yacni ahlucilmigu waxay u badan yihiin inuu isku daro dhaqidii iyo tayamumkii waa isku dara labadii xubintan bis ayuu u tayamumaa jirkao dhan maaha inta kalena waa dhaqaya idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum daruuradana tuqadaru biqadariha mar haddii adiga meeshaan aad dhaqi kartid waxay kaaga dhacday dhaqidda kaa riday lama yaqaano waa inaad marka meeshii dhaqmaysana dhaqdo meeshaan darteedna inaad u tayamumsato marka markaan leenahay meeshaan darteed waa tayamum kaamilaa la imaanaya iyada meeshaa darteed maaha inaad iyada masaxayso keliya tayamum baad la imaanaya hadday weyse tahay marka ile laba shay baa loo tayamumsadaa weyso bedel waa ka noqdaa tayamumku qubaysna bedel waa ka noqdaa haddii marka tayamumkaagu uu bedel ka yahay weyso meel keliyana aada u tayamumsanayso darteed weysaduna aan ognahay tartiibtu inay waajib tahay oo arkaanta ka mid tahay goormaa tayamumsanay marka marka aada meeshaa soo gaarto gacantan bidix baa marka kaa duuban maalan horta wejiga soo dhaq tayamumka ha bilaabin wejiga soo dhaq gacantii mid midig dhaq markaad gacantii midig dhaqdo meeshii la ta tayamumka loo sameynayo markaad soo gaarto markaa tayamumka sameey ayb kadib haddana marka wado madaxi masax labada lugoodna dhaqo leanna haddaad tayamumka bilowdo tayamumku muxuu bedel ka yahay meeshaanuu bedel ka yahay meeshaan lama gaarin waqtigeedii weli weysada marka la joogo waa tartiibtu waa rukni cinda shaaficiya waa waa kathiir min alculamaa ayb haddii tayamumka uu bedel ka yahay qubaysna oo janaabo adiga kugu jirto tayamumka uu bedel ka yahay marka haddaad doontana waa horumarin kartaa haddaad doontana waa dib dhigi kartaa hadaad marka hore tayamumsato inta kale waa dhaqi kartaa leanna qubaysku isaga tartiib looma shardiyo ayb meeshaana marka saa u ogo dahaaradan tayamumku waa bedel dahaaro muwaqata waayo dahaaro oo maahan oo xadad rafcin karta ma aha inay sidaa tahayna waxaa kutusaya xadiid abi dar wuxuu yihi ina saciida ayiba carada daahirka waduu'u lmuslim qofka muslimkaa weysadiisa waayo wain lam yajid ilmaaa cashara siniin biyaba yousan helin toban sano faidaa wajada almaaa hadduu biyo helo falyataqi illaaha ilaahay ha ka cabsado walyumisa basharatahu jirkiisana ha taabsiiyo macnuu wuxuu yahay haddaad adiga janaabo qabtay oo qubaysan weysay oo aada tayamumsato biyo aada hesho waa lagaa rabaa inaad qubaysato lianna tayamumkaani janaabadii kaama qaadin salaad unbaad ku bannaysatay fuqahada macnaha ay ka wadaan tayamumku waa listibaaxatin dahaaro oo istibaaxa markuu niyeysanayo wuxuu niyeysanayaa inuu bannaysto macnaha ay ka wadaan xadiidkan uu ku taagan yahay ayb tayamumkii marka isagu dahaaro noocaasa waayo sifada tayamumkana waa laga baxdiyaa meelahan sifada loo tayamumsanayo wuxuu waxay tahay laba xadiid oo saxiixa kusoo aroortay ibnu xajar sida uu yidhi xadiid abi juhaym xadiid abi xadiid abi abiljuhaym ibn اlxarith ibni sima iyo xadiid camaar ibni yaasir abu juhaym xadiidkiisu wuxuu leeyahy nabigan qaabilay aan iga hor yimid isagoo markaas soo xaajo gutay waa salaamay igama radinin derbigii buu ku degdegay waa xogay derbigii markaa riwaayadka qaar siday dhahayaan waa ku tayamumsaday marka famasaxa wajhahu wa yadayhi xadiidkaas wuxuu leeyahy wejigiisoo masaxay iyo gacmihiisa gacmo waa mutlaq xadiid camaar ibni yaasirna wuxuu yihi nabigaa wuxuu igu yidhi inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada camaarow waxaa kugu filnaan lahayd inaad gacantaada ku dhahdo sidan markaa dhulkuu ku dhuftay wejigiisoo masaxay famasaxa wajhahu wa kafayhi wejigiisa iyo labadiisa calaacalood buu masaxay marka xadiidkani haddana gacantiibuu sii cayinay soo maha meesha laga masaxayo camaarna sidaas ayuu ku fadwoon jiray bacda nabi bacda nabiy sal ll ly slam sidaabuu ku fadwoon jiray nebiga kadib oo wuxuu samayn jiray marka waana tayamumsan wejigana waa masixi jiray kafeynkiisuna waa mas ayuu masixi jiray bes sidaasaana ugu dhow sifatu tayamum waa hal darbo wejiga iyo labada calaacaloodaana lagu masaxaa madhabteennu waxay qabtaa laba darbo midna wejiga iskale midna ilaa iyo xusullada in la gaarsiiyo madhabtaana ibnu cumara qabo saxaabada nacam laakiin mar haddii xadiid marfuuca uu jiro xadiidka marfuuca ayaa la hormarinaa xadiidka ibnu xajar iyo muxadisiintu waxay rajaxeen ibnu cumar inuu mawquufun calayhi inuu yahay ayb maxaa lagu tayamumsadaa waxaa lagu tayamumsadaa ciid fatayamamuu saciidan waa mutlaqa hadda saciid waxaa la yidhaha wax walbo dhulka korkiisa ah laakiin haddana nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi xadiidkii xudayfa waxaa ku jirtay wajucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii dahuuran maadaama turaabtii la sheegay min baab waxay ka dhigeen kan inuu mutlaq yahay kaas kanna inuu muqayad yahay ayb iyo aayadda suurat lmaa-ida famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu ayaa la yihi mint minhudana marka tabciid mintu waa tabciidiya waxa adiga marka wax kaasoo raaci karaana waa ciidda un ee haddaad mutanaalkaas gacanta saarta wax kaasoo raacayaa male ayb imaam axmed iyo imaamu shaaficina sidaasay ku tageen axaadiidtuna sidaasa u dhow qofku marka ciid buu ku ayuu ku masaxanayaa ayb aayaduu marka jiradii waa la tilmaamay iyo safarkii safarka marka waxaa gooni loogu tilmaamayaa biyo la-aan ayuu halis u yahay labadaas cudurdaar jiradiina alla waa tilmaamay safarkiina waa tilmaamay yacnii markaad safar ku jirtaan biyana aada weysaan tayamumsada ayib marka haddaan safar lagu jirin miyaan la tayamumsanaynin nebiga sunnadiisaa caddaysay taas xadiidkii abiljuhaym ibn alxaarith ibni sima nebigu madiinow joogay markuu tayamumsanayay mar haddii nebiga isagoo madiino joogo uu tayamumsaday qofka negi isagoo ana inuu tayamumsan karaa laga qaadanayaa marka haddaad gurigaaga joogto biyo la-aan kugu dhacdo oo biyihii ay go-aan meelaad ka heli karto dhowna aada weyso waa tayamumsanaya laakiin cudurdaarkaas qur-aanku ma sheegin leanna ma badna nin gurigiisa iska jooga inuu biyo la-aan noqdo aada uma badna wixii haaliba qur-aanka uu sheegay sunnada nebigana laakiin waxay tustay hadday dhacdo waa la tayamumsana tayamumka waxaa shardi ah intaan la tayamumsanin biyo in la raadiyo dalabulmaa aayaddaana laga fahmaa falam tajiduu maa-an imaamu shaafici wuxuu yihi qofkaas waa waayey goormaa la dhihi karaa markuu wax raadiyey marka in la raadiyo binasi lqur-aan waa waajib adoon biyo xaggay xagga ka fiirinin haddaad gab un tayamum iskaga dhahdo eber waayo waxaagi na waa inaad biyo markaa raadin inaad samayso raadintaasna curfigun baa loo fiirinaa qofku waa garan karaa biyo sida loo raadiyo waana lala fahmi karaa ayb wax yar marka fuqahadu waxay ku kala duwan yihiin cudurdaarka haalibka iyo midkan haalibka ahayn kan haalibkaee qur-aanku ka hadlay hadduu kugu dhaco oo tayamumsato salaad ku tukata ma soo celinaysa salaaddaa ma soo celinaysa cudurdaarka laakiin aan haalibka ahayn sida gurigaaga inaad biyo ka weyso waqtiga dartiina oo ku hayo oo salaaddii ay soo gashay darteed aa u tayamumsato salaad aada ku tukatid ahlucilmiga salafka qaar ka mida waxay yidhaahdeen waa soo celinaa salaadaas leanna cudurdaar oo haalib ah ma aha qur-aankuna kou ka warramay ma ahan sidaasay dhaheen qaar kalena ma soo celinayay dhaheen salaadan sidii loo amray waa u gutay celin marka ma jirto ayb tayamumku marka wuxuu bedel ka noqdaa mararka qaar qubays oo dhan mararka qaar xubnihii afarta ahaa weyse qaadka ayuu bedel ka noqonayaa marna hal xubin buu bedel ka noqonaa sidaan soo tilmaanay haddii marka qofku uu tayamumsado intuunan salaada gelin biy cudurdaarkii uu zuulo waa inuu weyse qaataa salaad ma gelayo leanna waa buray tayamumkii mar haddii biyo la arko waa buray tayamumki ee haddii aada salaada adoo ku jirto biyihii aragtana salaadaadii ka bixi maysid waad dhammaystiraysaa waana ansaxay salaadii cudurdaarkii iyona tafriicaad yaryarna waa ku jiraan meeshaas oo hadda mowdiceeda meeshaan aynan ahayn mas'alo kaleoo tayamumka ku tacalluqdaa waxay tahay hadduu qofku tayamumsado hal salaadna uu ku tukado oo farad ah mid labaad iyo mid saddexaad ma ku tukan kara oo farad ah bacdu saxaaba maya bay dhaheen ma ku tukan karo shaaficina sida uu qabo sidaas waay hal farad bis unbaad ku tukan kartaa meesha ay ka fiiriyeenna aayaddan waay waxaan ujeedaa aayat lmaa-ida leanna aayat lmaa-ida waxay leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum mar kasta ood salaad u istaagaysaan weyse qaataa lays amray mar walba oo salaad loo istaagayo weysaysta nebiga sunnadiisaa marka waxay khasistay marka mararka qaar qofka isagoo weyse qabo salaad inuu farad kale inuu galo salaad farada inuu rabo inuu rabo inuu galo in uunan ku celinayninoo waajib aynan ku ahayn weysada inuu soo celiyo sunnada nebigaa laga fahmo fatxu maka ayuu dhowr salaad nebiga hal weyse ku tukaday maxaa u yeeshay marka la yidhina camdan sanactu kas baan u yeelay yidhi in laysku dhowro karo weysada ayaan tusaayey haddii marka weysadu nas ou sheegay aayadduna asal ay ahayd mar kastoo salaad loo istaagaya hala weysaysto weysadii nas ou reebay yacni waxaan ujeedaa nas uu soo arooray weysada ku saabsan in laysku dhowran karo tayamumka isaga wax usoo arooray lama haayo hal tayamum in laba farad lagu tukan karo wax usoo arooray ma leh meeshiisuu joogaa marka idaa qumtum ila salaatida ayuu joogayaa waxaanaan ka hadlayno dhan dadaa laga yaabaa inay iskaga qaataan waxaan macno saasa ku dhisnayn iyo war iyo kalaam iyo inay iskaga qaataan hadda ninku marka almaru caduwun bimaa jahil qofku qof aan waxba aqoonin culammada warkooda aan akrinin fuqahadii salafka saxaabada taabiciinta iyo aan warkooda akrinin cilmina aan ulahayn inuu la yaabo ama qoslo ama khuraafaad u maleeyo waa iska macquul nacam laakiin jaahil warkiis laguma jiro nacam qofku inuu isaga wax bartaa un muhima ahlucilmiga qaar kalena waa laysku dhowran karaa kal wuduu'i bay uga qiyaas qaateen adu marka masaladaana meeshaas ayay ku salaysan tahay ayib axkaamtaasaa marka tayamumku laga aan ka sheeg sheegi karnaa waxyaabaha kalena kutubahaas furuucda loo raadina wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa buko oo jiran ow amase calaa safarin safar korkiis aad tihiin ow amase jaa-a uu yimaado axadun mid axadkaasoo minkum idinka idinka mid ah min alqaa'idi meesha hoose uu ka yimaado meesha hoosena waxaa laga wadaa musqushi inuu soo xaajo guto waa soo kaadiyey waa soo saxarooday weysadii baa ka jabtay waayo un muhiimku ayb waxyaabaha weysada jabiyeen halkan lagu sheegin hurdadaa ka mida waxaa ka mid a dakarkiisii inuu taabto ama cawradiisii qofka inuu taabto wamaa ilaa daalika ow amase laamastum aad taabta aad taabataan annisaa haween laamastumna waa la aqriyey lamastumna waa la aqriyey marka u laamastum unisaa macnaheedana aimadu way isku khilaafeen ibnu mascuud iyo ibnu cumar laamastum lamsigaani waxay ka cabireen taabashada caadiga ah ayb ninku inuu haween taabto weysadii waa uga jabee bay dhaheen ibnu mascuud iyo ibnu cumar bimujaradi bimujaradi lamsi ibnu cabaas iyo aimo kalena waxay ku tageen laamastumtu waa ki yacni aada haween taabateen bimacnaa aada u galmooteen ee ilaahay subxaanahu watacaala waa sarbeebayaa jimaacii baa marka la sarbeeba lamsiga halkan ku yaalana labadaba waa ixtimaali karaa leanna qur-aanka waxaa ku jirta falamasuuhu biaydiihim waa taabashadii caadiga qur-aanka waa lagu lamsiga isagoo u isticmaalay waa timid isagoo lamsigii masi u isticmaalay jimaacna waa la arkay marka aayaddaani marka waxaa weeyaan lamsigii labada macnoba waa ku suuragal waa in sunnada la raadiyey marka sunnada marka la fiiriyeyna ibnu cabaas madhabtiisa waxaa loo xujaystaa xadiidka nabiga sal ll ly slam nabiga isagoo tukanayo ayaa haweentiisii marka lugta ay meesha ugu fidsanayd buu qanjaruufanayay waa laabanaysa lugteeda bal riwaayaadka qaar maalima walaysa fi lbuyuuti yowmaidin masaabiix guryaha maalmahaas faynuusiya iyo ma jirin bay tirin marka markuu sujuudayo waa qanjaruufanayay marka in la yidhaahdo lugtii baa daboolneyd iyo gacantii baa wax ku xirnaa iyo waxyaabahaasna asal maaha marka lamsiga iyaga tafsiirkooda nusuustaas baa taageeraysa ayb macnahaasna marka macno xoog leh waaye haddii qofku markaa yani uu ku dhaqmo salaadiisu baatil maaha salaad faasida maaha halawday ee qofki isaga weyse qaataana weyse unbau sameeyey wax dembiya ma gelin waana looga horreeyo ibnu mascuud iyo ibnu cumar ayaa uga horreeyeen haddii marka haween taabashadeed oo u arka in laga weyse qaato wax cusub lama imaanin ow amase laamastumaad taabateen annisaa haween falam tajiduu aydnan helin maan biyo biyo aydnan helin markaad raadiseen kadib biyo a weyseen fatayamamuu u qaste saciidan ciid ciidda oo dayiban daahir ah famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina wa aydiikum iyo gacmihiina gacmaha marka ilaa intee la gaarsiinaa waa kasoo hadlay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid cafin badan hafuuran dembi dhaafid badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed